shirka maamul samaynta shabeellaha dhexe iyo hiiraan oo gogashiisu ay taal magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaa wararka qaar aan helna waxay sheegayaan inay suuragal tahay toddobaadyadayna soo aadan in loo soo wareejiyo magaalada muqdisho si deg deg howlaha shirkaasi loo soo gebagabeeyo wareejinta shirkaas ee muqdisho ayaa lagu sababeeyey diidmada ugaasyada reer hiiraan iyo sidoo kale in shirkaas ku dhowaad muddo sanad ah inuu socon la'yahay haddaba wararka ku aadan in shirkaas loo soo wareejiyo magaalada muqdisho ayaan wax ka weydiinay mas-uuliyiinta maamulka shabeellaha dhexe afhayeenka maamulka shabeellaha dhexe daa'uud xaaji ciirre oo la hadlay raadiyo kulmiye waxa uu beeniyey inay jirto wararka sheegaya shirka in la keenayo magaalada muqdisho hase ahaatee waxa uu tilmaamay in dhowaanahanba shirka uu dib u bilaaban doono wararkaas wax ka jira ma lahan googasha waxay taallaa magaalada jowhar muddo hal sana ah ku dhawaad ayay maaragtay ay taallaa googasha horaa madaxweynuhu digreeto uga soo saarayo in jowhar ay tahay martigelinta shirka maamul samaynta hiiraan iyo shabeellaha dhexe buriburguna ay tahay magaalo madaxda dowlad goboleedka la dhisi doono maaragtay dhismihiisuna hadda jowhar oo ka socdo kolley ergooyinkii iyo fuudii kala duwanaa qaarkood hadda jowhar waa ay joogaan ergadii waa ay xariisan yihiin duubabkii dhaqanka qaar hadda waa ay yimaadeen oo waa ay soo galeen kuwana waa sugaynaa iyo maaragtay wafdi kale oo dawladda ah laakiin ma jiro wararka kale ee maaragtay dadka qaar ay sheegayaan ee ah in maaragtay shirka lagu qabanaayo muqdisho waxa maamul loo dhisaayo muqdisho ma ahan waa hiiraan iyo shabeellaha dhexe dadka taa inay ogaadaan waa laga maarmaan waa tahay waa tahay afhayeen laakiin haddii muddo sanada la isku mari waayo jowhar gogoshiina mataqaanaa ee reer hiiraan qaarkood xataa ay diideen si xal loo gaar haddii muqdisho loo soo wareejiyo hataa maxaa ceeba ku jirta
haddii muqdisho loo soo wareejiyo wax weyn baa ku jira sababtoo ah waxaa maamulka loo samaynayo ma ahan muqdisho muqdisho gobolka banaadir a ku dhex taallo walba hadday ahaa lahayd banaadir iyo shabeellaha dhexe iyo hiiraan kolley wejiay ahaa lahayd laakiin muqdisho hadda weji ugumama furnaba in shirka maamul samaynta lagu qabto shirkaana waa jowrow ka socdaaba hadda shirkii maaragtay horaa maaragtay madaxweynihii soomaaliya u furay shirka marka kolley wejigii saddexaad iyo waxyaabihii kale ayaa harsan kaliya marka insha allahu toddobaadka soo socdana hawshuu si toosa loo gudagelaya insha allah urur goboleedka igaad oo muddooyinkii lasoo dhaafay si aada ugu lug lahaa howlaha maamul samaynta hiiraan iyo shabeellaha dhexe ayaa lasoo sheegayaa in laga soo xigtay warar ah inay soo jeediyeen qorshaha shirka hiiraan iyo shabeellaha dhexe loogu soo wareejinayo magaalada muqdisho balse waxaa laga warsugayaa hirgalka ama xaqiiqada ka soo baxda shirka maamul samaynta hiiraan iyo shabeellaha dhexe ee in la keenay muqdisho iyo in jowhar uu kusii socdo